الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أما الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إلهي سبحانه وتعالى ayaan u mahadcelina jala wacalaa nicam fara badan oo aan la soo koobi karin noo galay allah subxaanah watacaala aayadda waxau noogu sheegay in daa'iman dagaal uu ka dhexeeyo dadka muuminiinta ee allah subxaana watacaala iyo rusushiisa rumaysan iyo kuwa gaalada ah ee shaydaan iyo cawaantiisa ciidamada u ah iyo daaquudka in daa'iman dagaal ka dhexayn doono oo muuminiintu ay u dagaalamayaan liiclaahi kelimat illaahi subxaanahu watacaala gaaladuna ay u dagaalamayaan liiclaahi daaquud haddaba dagaalkaasi waa dagaal daa'ima oo joogto ah intii gaal ay adduunka ku wada nool yihiin haddaba dagaal ka mida dagaalada udhexeeya ee gaalada iyo muslimiinta qolo walbana ay hadafkooda u dagaalamayso dagaal ka mida ayaa maantay oo taariikhdu ay tahay todobada bisha dilqacda kun afar boqol soddon iyo sideed waxa uu ka dhacay inta udhexaysa labada magaalo ee sharaambood iyo mulamareer halkaa deegaanka golweyn meeshan waxaa kaga horyimiday laba ciidan oo ciidana u ahaa ciidan u dagaalamaya liclaahi kalimat illaahi subxaana watacaala ciidanna uu yahay ciidan usoo duulay oo dalkeena usoo galay liidfaa'i nuur illaahi subxaana watacaala wa ikhbaadi shareeca inuu shareecada damiyo nuurka ilaahi subxaana watacaala uu baabi'iyo usoo duulay halkaa marka waxaa ka xadhigoobay sidii allah subxaana watacaala aayadda ku sheegay faqaatiluu awliyaaa shaytaan ina kayda shaydaani kaana daciifan ilaahay subxaana watacaala waxa uu noona amray dana muslimiinta iyo muuminiinta inaan la dagaalano jiidka shaydaanka iyo gaalada iyo daaquurka ugu dagaalamayo ilahayna waxa uu noo sheegay in waxa waye dhagagtooda keedkoodu ay daciif tahay ilahay waxa uu noo xaqiijiyey halkana uu naga tusiyey in runtii waxa weeye dacfiga ilahay ku sheegay subxaana watacaala ay qabaan dagaalka halkaa ka dhacay runtii cadowga ilahay subxaana watacaala ee dalkeena duulaanka ku dilay marka ay mujaahidiinta isfara saareen muddo yar kadib waxay noqdeen runtii cadowgaasi wax firxada oo keliyada ku daata oo waxa weeye beeraha iyo howlka ku carara iyo waxa ilahay subxaana watacaala uu ku sababay gacmihii mujaahidiinta oo halkaa ku baaba-ay ku halaagsamay sida ay noo noo sheegeen ilaa xabirda ah ee ka imaanaya mujaahidiinta goobta jooga waxay caddeeyeen inay dul istaageen meydka soddon iyo sagaal ka mida gaalada oo ay ku jiraan toddoba ka mida saraakiishii ciidankaas oo ka mid yahay ninkii ciidankaas meesha marayay watay iyadoo in badan ay la carareen gaaladu oo mujaahidiinta waxa weeye ay dileen laakiin meydkoodii ay qaateen halka dhaawacuna runtii uu aada iyo aada u fara badan yahay goobtiina waxaa ku haray runtii walaalihii mujaahidiintaha ayaa ku haray gaaladiina waxa weeye wixii baaba-ay mooyaan wixii kaleeta baktigoodii way ka carareen waxayna isku warsadeen waxa weeye bakdin iyo orod iyo carar iyo cagaa inay maalaan maxaa yeelay hadda waxaa ka horyimiday rag ilaahay subxaana watacaala uu siiyey dhiiranaan iyo geesinimo ay cadowga ilaahay subxaana watacaala ay kula dagaalamaan raadinaya oo jecel runtii ridaha ilaahay subxaana watacaala inay ilaahay la kulmaan iyaga oo soo qaabilsan cadowga ilaahi subxaana watacaala iyagoo ku raaligelinaya alle dalbaya jannaadkiisa iyo raxmaddiisa dalbaya marka waxay u badaa dhigi waayeen gaaladu waxa weye naftina ay siin weysay raggaa soo ordaya ee aan gambanaya inay sugaan waa u suurtoobi weysay marka halkii ayay isaga carareen runtii baktigoodii in ka midna walaalo ay qaadeen in badan ay isaga tageen marka waxa weye dacleyskooda iyo baktigooda aysan qaadi karinin waxaana ka caddaata halka waxa weeye sida ay u kala diiran yihiin una kala adag yihiin ciidanka ilaahi subxaana watacaala daraadii u dagaalamaya iyo ciidanka daaquudka u dagaalamaya geesiyaal baa helay walle jabashaba garanayne go-aankoodu wuxuu ahaa gaalka jaridii jidkoo loo gala iyo xero lagu gumaadaaba gaal in la dilay wadar kale ku gooyeene geyigoo laga saarana waa waxaa loo golleeyahay ka gadaal shareecada waa in la hirgeliyay guushana adigaa lehe rabbow garabkooda yene halkaa marka waxa weeye waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala dhowr kelmadood aan uga faa'iidaysto ciidanka halkaa ku baaba'ay ee waxa weeye gaadiidkoodii lagu gubay in badan oo kamid a baktigoodi iyo ciidankoodina halkaa uu daadsan yahay waxay waddanka joogaan muddo toban sana ah tobankaa sano oo ay rabeen inay la dagaalamaan daminka shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ay u dagaalamayeen ay la- inay la dagaalamaan dadka u khidmaynaya u jihaadaya in ilaahay shareecadiisa koonka lagu dabaqo oo kitaabka ilaahay uga shaqeeyo tobankii sano markaa inta dagaalkaa wadeen maanta waxay maraysaa in saxayadoodii isu gudubskoodii waxa weeye cuntadii iyo biyihii ay ciidankooda isu ge'ayaan inay boqolaali kaga dhimato boqolaalina kaga dhaawacanto waxa weeye gaadiidkoodina uu ku baabao ayay maraysaa halka mujaahidiinta ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala ay meesha ay rabaan iyo goobta ay rabaan waxa weeye habeen iyo qaraar ay kaga gooshayaan iyadoo wax dhibaato aysan ku haysan bal dadka muslimiinta ah ee waxa weeye een, diinkoodii lagu soo duulay dadnimadoodii ay meel kasta mujaahidiintu ay u loogayaan oo xoolaha ay u qalayaan oo waxa weeye maxaa lahday garab iyo gacal ay u yihiin iyagu maanta waxay maraysaa inay saxayo isu gudbisan waayaan oo waxa weeye meelihii ay joogeen halkaa goodoon looga oodhigay meel kale ay ku goodoonsan yihiin tabartoodina marka maanta iyo cuntadii ay isu keedsan layihiin waxaan rabaa markayna u sheegnay nimankaa gaalada ah waxay kugu sugan runtii cibro ayaa kugu sugan toban sano kadib maandayto haddaad sahayriini aada isu geysan laadihiin waxaan idin caddaynaynaa haddaad konton sano joogtaan insha allahu tabaaraka watacaala dariiqa isaga ah ayaad ku socon doontaan guulna kama gaari doontaan marana kama dhalin doontaan inaad dadkii dalkan lahaa diintan lahaa inaad saa dalkoodii timaadaan diintoodii doonisaan dalkoodii aad ku xukuntaan abadan ma dhacayso biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxa weeye idinka khasaarada iyo hooga iyo halaagga sidaa ugu soconaya haddaad caqli leedihiin oo aad cibro qaadanaysaan maanta waxaa idinla gudboon toban sano waxaad ku keeni weyseen inaadan ka badan ku keenaynina inaad goorta goorata goori goorta runtii aad kaga baxsataan oo ilmihiina aad la carartaan oo waxa weeye dhulkiin iyo beerihiini aad tacbataan taasaa idin khayroon haddaad caqli leedihiin haddaad cibro qaadan weysaan soo maahan ilaahay waxaan weydiisanaha subxaanahu wa tacaala inay xalaalo idinkaga dhigo dhulkeenna rasaasta mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala asbaab uu idinkaga dhigo aad ku baaba'daan waxaan rabaa kelmadda labaad inoo jeedo dadka muslimiinta ah walaalayaal mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan waxaa ugu waaweyn shan shay in la helo shantaas oo runtii waxa weeye liibaanteena adduunyada iyo liibaanteena aakhira ku jirto saacadana islaamku ay u taqaano kuliyaat alkhamsa oo ugu horeeyo xifdu ddiin oo ku xiga waxa weeye xifdu nnafsi oo ku xiga waxa weeye xifdu alcaqli oo ku xiga waxa weeye eh, xifdu almaal oo ku xiga waxa weeye xifdu alcirdi aw annasab shantaas ayaa waxa weye mujaahidiintu ay u taagan yihiin inay waxa weeye ay xifdiyaan oo ay ku dadaalaan marka waxaan rabaa maadaama waxaa loo dagaalamaya iyo shanta iyada ah diinta la badbaadinayo waa diintiini oo loo dagaalamayo nafta in la badbaadiyo la rabaayo waa naftiina waxa weeye cirdiga iyo sharafka in la difaaca la rabaayo waa cirdigiina iyo sharafkiina waxa in maalka in la difaacayo waa maalkiina iyo xoolihiini weeye idan waxaan rabaa ikhwaani waxa weeye inaad soo kacdaan oo aad ku baraarugtaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ee tobanka sano intaa la rafanay awood iyo xoog iyo xeelad intaa mujaahidiintu ay u hortagayen maahayn waxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala mucuunadiisa iyo kaalmadiisa ayaa mujaahidiinta garab u ahaa taana waxay tusinaysaa runtii waxa weeye een in maanta konton dowladood lixdan dowladood ee adduunka jirta oo soo duushay weeshiina in yar oo kamid a ay difaacaan waxay adilo u tahay in waxa weeye waxa ay ku safraayeen ay ku inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tiirsanaashiisa ku tiirsanashadiisa ilaahayna uu nafsi iyo gargaar iyo garab uu siiyey oo waxa weeye cadowgooda uga hiiliyey marka idinkana dayaashaada kusoo waxaan leenahay soo iltixaaqa runti waxa weeye in badan oo kamid dadka muslimiinta mujaahidiinta garab ayay u yihiin waxaa rabaa inaadan ku ku dagsoomina oodan ku khadaxmina ku dhaqaminina cadowga borobadankiisa iyo daacayadiisa uu idiin sheegayo in mujaahidiintu ay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ay dhibaato la rabaan inay waxa weeye inay dilaan rabaan inay waxa weeye inay waxgaasiyaan ay rabaan kallaa balla wallahi ma jirto leedha warkaas ma jirto waxaas waa been waana dacaayad iyo borobagaan aan waxba ka jirinin mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan waxa weeye in diinta ilaahay subxaana wa taala ay sara marto dadka muslimiinta ay sharaf yeeshaan naftooda ay badbaado maalkooda u badbaado cirdigooda u badbaado waxa weeye ay sharaf iyo ciisi ay ku noolaadaan dalkana naga ale dadkan waa dadkeeni ma dhici karto marka bidcada uu soo duulay inuu sheegto inuu dadka u raxmanayo u naxariisanayo wiilashoodiina ay cadow yihiin abada wax dhahan caqliga saliimka ay ma keeni dooma keeni karo marka waxaan leedahay barabagaanka iyo dacaayada agaas ka dhaaftaan idaacadaha iyo fadaayaadka iyo waxaad loo samaysa beenta in waxa weeye cisigiina iyo sharaftiinu waa cisiga iyo sharafta mujaahidiinta dhibka iyo waxa weeye culeyska iyo shidada iyo balaayada iyo abaaraha iyana ma laga baxaayo intaan ilaahay subxaana watacaala aan uga noqonayno intaan ilaahay carageynayno intaan gaalo la safannahay in sharcada ilaahay subxaana watacaala aan riixayno ma sugayno inaan barwaaqo iyo roob iyo khayr yaleelo la sugi maayo mujaahidiinta waxaan leeyahay runtii ilaahay subxaana watacaala hayna ciseeyo ilahayna ha idin karaameeyo ilaahay ramyigiina iyo ra'yigiinaba ha toosiyo subxaana watacaala runtii ummadda muslimiinta mar kasta waa ka farxisaan quluubtooda waxaad gelisaan farax iyo waxaay suruur ayaad gelisaan ilaahay subxana wataala quluubtiina suruur iyo farax ha geliyo waxaan kula dardaarmayna mujaahidiinta inay aada iyo aad ay usii labalaabaan dagaalka ay kula jiraan cadowga ilaahi subxaana watacaala gaalada ee inta raacsan ay kula jiraan inay aada uga taxadiraan dadka muslimiinta ee waxa weye ahlu tawxiidka in waxa weeye aada looga digtoonaado oo lagu dadaalo haba yaraatee aan camaliyaadkeena waxayna aysan dhibaato kasoo gaarinin oo waxa weeye aan u noqono ruxamaha aan u noqono aan aada iyo aad marka waxa weeye kuwa baahan iyo kuwa duruufaysan iyo kuwa ay waxsi ka yihiin intaba waxa weye intaan deeqi karno inaan deeqno kii cudurdaar le maanta ha khadamaan oo waxa weye aan kufriga gaalnimada ku dhicinin inaan u cudurdaarno oo waxa weye aanu waxay heedayaan aan garabka aan u jilcino insha allahu tabaaraka watacaala maxaa yeelay ikhwaani inaga u dada inaga u dangarayna cadowga ilaahi subxaana watacaala wax ramadaya naxariista dadkeena uma haayo waxa weye waxna isuma dhaamaan qofka muslimka shacabka iyo ninka mujaahidka wax isuma dhaamaan marka inaan runti aada iyo aada waxa weeye aada aan ugu luglaan iyagana insha allahu tabaaraka watacaala inaan ducada u badino aan u duceyno intaa suquurta ku jirtaan suquurta iyo waxa weeye meelaha macaarigta marka la gelayo waxa weeye waa meelaha mustajaabu dacwada dacwada ilahi subxana ku ajiibo inaad markaad ku dadaashaan inaad xilliga aad u ducaysaan ilaahi subxaana watacaala uu diinta ku toosiyo in waxa weeye kan khaldan ilahay noo soo haruuriyo in waxa weeye waxa weeye abaarta iyo dhibaatada iyo bahid ilahay ka qaado subxaana watacaala in uu deego in amaakinta maxallada waxa weye khayr kale ee waxa weye ducada mustajaabo tahay inaad aada ugu dadaashaan inaad u ducaysaan ilahina subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وقرينا سبحانه وتعالى إنه نفرق يقوش إلهي سبحانه وتعالى مجاهدين في مسلمين أسود البجيو إن علو إلهي سبحانه وتعالى أسود الله ينسده ونفسها بلان إنه يقول لي سدوه قبيلة إلهي دلك وكبحيه إلهي سبحانه وتعالى هدو لنا وكبر أمور ولغروك لنا حوله وضيان سيدنا إلهي سبحانه وتعالى أولا غدق وكالما يدعب أن علو إلهي سبحانه وتعالى دقام كثيرا وكالما يسنو إن الله يغدق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين